Wasiirka Waxbarashada Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa magaalada Beledweyne ka daafuray imtixaanka laga qaadayo macalimiinta u tartamaysa inay ka mid noqdaan saddex kun oo macalin oo ay qaadanayso dowladda federaalk Soomaaliya. In ka badan sagaal boqol oo macalin ayaa imtixaankan u fariistay kuwaasoo ku galaya iskuulada Mujamac iyo Sheekh Maxamed Macalin. guud ahaan hirshabelle imtixaanka maanta waxaa u fadhiistay kun iyo afar boqol oo macalin iyadoo tirada loo baahan yahay inay ka soo baxaan ay tahay afar boqol oo macalin oo keliya wasiirka waxbarashada hirshabelle maxamed maxamuud cabdulle ayaa maalin taariikhi ah ku tilmaamay qaadista imtixaankan macalimiinta ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada dad aad u fara badanaa yimid waa imtixaan laisreereebayo waa dad bisila ah oo jaamiciina ka qaybgelaya dadda'dooda waaweynaa ku jira marka gabdhihii wiilal leh marka waxaan rajaynayaa guul waana xiri doonnaa ilaa ay arrintan ka dhammaato maanta ma dhaafi doonto ilaa duhurradii wakhtigaan haysanna ilaa labada duhurnimo inaan ku gaaranaa loogu talagalay waana ku dadaalaynaa inaan wakhtigaas maaragtay ku soo gebagabayno maanta waa maalintii ugu horreysay oo macallin soomaaliyeed oo qiimo leh in imtixaan laga qaado maanta oo dowladda soomaaliya miisaaniyaddeeda ay ku darto ay garabta u ridato taas ilaah mahad leh waxaan rajaynayna inay bilaaw noo noqon doonto dadkii ku soo gudbanaya waxaa loo diyaariyey meeshii ay ku geli lahayn tababarka si sana dugsiyeedka labada kun iyo labaadi saddexda bisha sebtembar ugu qayb qaadan lahaayeen gudoomiyaha waxbarashada degmada maxaas cabdulaahi xuseen cabdi iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda xasan ibraahim cabdulle ayaa si wadajir ah guul ugu rajeeyey macalimiinta ka qaybgalaysa imtixaankan
waxaan u malaynaa soomaaliya oo dhan oo idil saaka waxaa laga qaadahaa imtixaanka macalimiinta oo dowladda federaalku lafdhabar u tahay hadday tahay wasiirka iyo dhammaan dowladda xubnaha ka ah waxaan soo dhoweynaa dadaalka ay ku bixiday dowladda federaalku inay waxbarashada la tayeeyo dhan walba laga tayeeyo ay ku bixiday waxaan soo dhoweynaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan in allaali inta usoo diyaargarowday oo imtixaankaas inay gasho diyaar u noqotayna waan soo dhaweyna aad iyo aadayn u mahadsan yihiin waxaan rajay doonaa inay natiijo fiican ka soo baxdo waxaan u malaynaa xalay ilaa saakay inta hal saac ka horeysay waxaa laga imaanaya tuulooyin fogfog degmooyin fogfog dad bisil oo jaamiciyiin ah oo aqoon leh oo dukumeentigoodii la hubiyey oo dhan walba laga jeegariyey ayaa saaka imtixaanka ku fariya waxaan rajay doonaa inay natiijo fiicanna keensadaan cadaaladdaas iyo bilowgeediina ay maanta noo ahaato aad iyo aadaan u mahadsantihiin maalintii ugu horreysay ee macallimiin imtixaan laga qaada waxaan u rajaynaa inay ku guulaystaan waxaana sharaf u ah wasaaradda waxbarashada federaalki iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo nagala jooga wasiirkii waxbarashada ee wasiir maxamed dheer saaxiibkey waxaan leeyahay door muhiima ka qaadateen maanta macallimiinta inay dadaalkan soo gaaraan waxaan u rajaynaynaa macallimiinta guul wanaagsan imtixaanaadka arday macallimiinta gasha sidoo kale sidoo kale laamaha amniga sidoo kale dadka waardiyeynaya imtixaanaadka sidoo kale qof kastoo ka qayb qaatay oo juhdi iyo wakhti geliyey sidoo kale dad macallimiinta ka yimid meelaha dhadheer ee soo gaari waayey iyo kuwa soo gaaray waxaan u rajaynayaa inay guulaystaan si kastaba guud ahaanba dalka ayaa maanta looga fadhiistay imtixaanka macallimiinta saddexda kun oo ay qaadanayso wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyadoo macallimiintan marka la qaato lasii doono tababar si marka ay dhammaystaan ay uga howlgalaan iskuullada dowladda